Deegaanka lulubsha oo hooseeya degmada Wasil iyo weliba ku jira horumar la'aan oo dhanka adeegyada bulshada sida biyo, caafimaadka, waxbarashada, xarumo bulshada lanka adeegga oo ku mid yihiin saldhigga booliska iyo xarunta dowladda hoose, hogayaha dowladda hoose iyo wafdi isu hogaamiyo, iyo weliba booqasho xog uruurisa iyo kaseedana deegaankaas. Bulshada deegaanka lulubsha ee degmada Wasil oo hadhowaayeen madaxda iyo weliba la wadaagana iyo aan baahiyeen walku qabadowga baahiyaadka ku jira deegaanka oo aan ku horeeyaan waxbarashada, caafimaadka, biyo iyo adeegyada kala.
maamulkii wasiileed oo soo booqday lulubsho yaa waa kuwa nala taagan fadhiya annaguna waa soo dhoweynay gacmo furan iyo nabad khayr intaasaa ku soo dhoweynay waxaan ka doonaynaa adduunweynaha ama dowladda ama intay la xiriirto ceel biyood ma hayno oo aan matoora ceel gacmeedna meli oo aan gacanta uga cabno waa meel cidlaah oo aan ceel lahayn carshin mooye wax kale lahayn waxaan kale u sii gudbahayaa meel waxbarasho oo aan wax ku baranno oo iskuulah na waan u baahanna isbitaal gabadha umusha midda jirata hooyada xanuunka ku dhaco odayga dhacay intaas la geeyo na ma lihin intaas dhammaanteed waa midda aan uga baahannahay degmadeeda wasiileed baana u gudubsanaynaa kulli calaacal ayagaa naga sii warbixinaya yaa ayaguna boqolkiiba boqol waa mahadsan yihiin haddayna soo daawadeen walaalahaya soo dhowaadaa leenahay gacmo furan hooyada maanta lubsho ka tirdha aad iyo aad boqolkiiba sagaashan ayay u sarraysaa midda ugu daran waa midda biyaha mar kastaba aan ka hadalno meeshu ceel gacmeed ma laha toor ma laha marka waxaa loo baahan yahay in baahida jirta in laga hadlo ayaa maanta meesha usoo istaagnay midda kaleeto meeshu ma laha waxbarasho kaleeto ma laha mid caafimaad ma laha mid isbitaal ma laha marka aad iyo aada marka waxaa leenahay baahidan u jidhaa ilaahay baa markaana baahida ilaahay baa dabooli kara midda marka bini'aadamnimada iyo walaalnimada wixii anuu tabaraha in laga kaabaa rabnaa madaxda deegaanka lulubsho seeti ee hoostagow degmada wasil iyo wayba sheegana in walku qabado doonaan baahiyaadka bulshada sada inka dhaqsiya badan waana lanku jawaabo doonaa runtii dee maanta booqashadan waxay ahayd baahiyaha ka jira sida hore lagu sheegaba inaan u kuurgalno deegaanada degmada wisil hoostaga oo ay qayb ka tahay magaalada lulubsho baahiyo badan aan runtii aan ku aragnay oo ay ka mid tahay ugu horreyso biyo la-aanta iyo waxbarasho la-aan ka jirta iskool aan lahayn sidoo kale magaalada lulubsho maleh isbitaal maleh m c h na allaha ka dhiga xataa ma laha baahiyahaas runtii dee waad dareemi kartaan dee nolosha asaasiga waxaa ka bilaabanaysaa waa biyihii waxbarashadii caafimaadka qofku hadduusu biyo haysan dee noloshiisu waa waa nolosha dhan ku tiirsan caafimaadka hadduusu qofku qabin dee ma shaqaysan karo qofka hadduusu waxba baran waxna qoran waxna aqrin dee dadweynaha iyo adduunka maanta lama jaan qaadi karo maanta laba kun labaatan iyo shantaa marayna meel aan magaalada dhan intaa la eg oo aan iskool lahayn isbitaal aan lahayn runtii waa dareemi kartaan coleyska ay leedahay waa dareemi kartaan marka waxaan cod dheer iyo baaq u diraynaa oo aan la qabaa maamulka iga horreeyey xogaayuhu mid ahaa in laga soo gaaro magaalada dhulusho biyo ceel biyo laga soo gaaro ceel gacmeedna ma leh ceel motoorna ma leh magaalada dhulusho baraagana hadda ma jiraanba labadii sana u dambeysay roob ma lahayn marka coleysaa iska haysta waxaan baaq u diraynaa wasaaradda tamarta iyo biyaha ee galmudug iyo heer fadalaal iyo maamulka galmudug isteeg dhammaantood inay meeshaan biyo lagala soo gaaro ceel lagala soo gaaro dee dadku haddii leedo qofku waa qof kasta ay tiraado maarata waa baahanaha waa dhibaato laakiin waxaan dareemaynaa baahiyaha ugu daran oo maanta lulsho ka jira kow inay ka tahay biyaha galmudug state wasaaradda biyaha ee tamarta in magaaladani ay hesho ceelbiyood si dadku iyo dhibaatada ay u yaraato deegaan aan biyo lahayn laguma noolaa karo haddaan nahay degmada wasil iyo maamulka galmudugna xil baa naga saaran in dadkan ay biyo helaan
qaybo shalduwan ee bulshada deegaanka lulubsho iyo weyba madaxda iyo guud ahaanba walaalo muxsiniintiiyo ku codsadana in lagu aawi walyaabo nolola casaaskange